gudaha magaalada kismaayo waxaa ka socda dhismaha wadooyin cusub oo laami ah iyo kuwo la furayo oo shaqadooda ay gacanta ku hayso maamulka degmada kismaayo iyo guddoomiyaasha xaafadaha kala duwan ee magaalada kismaayo haddaba guddoomiyaha degmada ahna duqa magaalada cumar cabdulaahi maxamed afaraweyne warbaahinta la hadlay ayaa ka warbixiyey wadooyinka la furayo waxaannu joognaa waddadii cilmuna shiibiyo loo aqoon jiray waddadaasoo ahayd ka mid ahayd waddooyinkii dowladdii maxaa ee xilligii kacaankii furnaa ee dowladdii soomaaliya ay laakiin rayidka ahayd kadibna goortii dalku burburay dib loo degey oo la gooyey waddadii waa badnaynay haddana qashinkaan ka qaadaynaa waxaan u mahadcelinayaa dadkii shacabka ahaa oo gartay khaladkii ka dhacay inay dib u hagaajiyaan oo ka qayb qaadanaya waddooyinka maxaa ahde waddada in la furo horey waxaynu uga wada hadalnay oo shacabka reer kismaayo ooda u sheegnay in la furi doono dhammaan waddooyinkii dowladdii hore ka tageen waana dhowrkii waddadii afraad weeye wuuna socon doontaa ilaa inta ay ka dhammaan doonto wadda xirnayd waana mahadsantihiin shacabkana waxaan leeyahay aynu ka qayb qaadanno horumarka magaalada waddooyinka aanu furno aynu samayno kismaayo cusub wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu